الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشركي أفرتن يكواد من كتاب النور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم wufuudu hawaasina reer hawaasin wafdiyaashoodii baa laga hadlaya wa bacda bidca cashrata leylatan dhowr iyo toban hameen ka bacdi ilaa sanadkii sideedaad xuneyn baan maraynaa oo dagaalkii xuneyn baa dhacay si dhowr iyo toban hameen ka bacdi jaa-ahu nebiga waxaa u yimid oo soo gaaray sala allahu calayhi wasalama wafdu hawaasina reer hawaasin wafdigoodii yora-suhum xaaluu hogaaminayo ama madax u yahay zuhayr binu surad nin la dhihi jiray wa qaaluu waxay dhaheen wafdigaas hadday yimaadeen yaa rasuula allah inna fii man dad waxaa ku jira asabtum aada asiibteenoo aa haysataan dadkii la qafaashay alummahaat hooyooyin walakhawaat walaalo gabdhaah walcammaat eedooyin walkhaalaat habaryaro dadka intaasaa ka buuxdo dumarka aa haysaan meesha wahunna dadkaa noocaasoo aan magacownayna makhaaza alaqwaami qoomyaalka iyo ummadaha dulliyadooda weeye meesha haddii dadka laga qabsado ay halkaa dulligaga dareemaan weeye makhaaza wey makhaa wahunna makhaazi alaqwaami qoomyaalka makhaazidooda dulliyadooda weeye wanarqabu ila allahi ilaahay waxaan ugu tadarucaynaa iyo wa ilayka adiga yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow wanarqabu waan tadarucaynaa ilallaahi iyo wa ilayk adiga iyo ilaahay iyo adiga yaa rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisiiyo saasaanu u tadarucaynaa midhe oon doonaynaa in dadkaa naloo socosho wa qaala zuhayr ninkaas zuhayra wuxuu yidhi wafdiga hogaaminayay inna filxawaa'iri xeryaha waxaa ahaaday meelaha kaamamka xeryahaas oo lama meelaha dadka ku jira lasoo qabtay oo ama lasoo qafaashay ama dadkaas masaakiinta ah waxaa ku jira buu yidhi cammaatik nabaallo adiga eedooyinka wakhaalaatik habaryaraha waxawaadinaka kuwii kusoo xabaaneeyey allaati kuwaasoo kunna ahaan jiray yakfilnaka kuwa ku kafaalo qaaday adiga kuwaasaa gabdhaha ka wada buuxa uma qaala wuxuu ku qowlay abyaatan abyaad iyo beydad ayuu ku qooday waxa uu uga jeedaa kuwa soo kafaalo qaaday nebiga gabadhii soo nuujisay xaliimatu sacdiya radiallahu canha qabiilada reer hawaasin weeye wafdigan socdaa waa iyaga maalintaasna dadka meesha lagu hayay ku jidhaa maalintaas dadka meesha joogay ku jidhaa waaye markaasaa markay u timid waxiina maa jaa-adhu ummuhu hooyadiis markay u timid hooyadii nuujisay basada lahaa ridaahu go-iisiibuu saa ugu fidiyey wadamacat caynaahu labadiisa indhoodna nebigu waa ilmeeyeen calayhi salaatu wasalaam waaye khabarka warinaya go-a inuu fidiyo hooyadiis alatii ardactu rawaahu ibnu xibbaan fii saxiixi wabnu lasiir fii usdi ilgaaba min xadiidi abi tufayl radia allaahu canhu waa fatxulmubiinka wey u fiirsa marka dadkaasoo dhan baa meesha ku jiraa leeyir uma qaala wuxuu yidhi zuhayr abyaatan baydad oo yastadcifuhu nebiga uu kaga naxariis dalbayo biha abyaad gabay buu tiri oo nebiga naxariis kaga rabo umnun calaynaa rasuula allaahi fii karami fainaka almaru narjuuhu wanantadiru umnun calaa niswatin qad kunta tardacuhaa abyaadaanu dhan buu tiri umnun galladaysa buu yidhi calaynaa dusheeda noo daahi rasuulallaahi yaa rasuulallaahi fii karamin deeqsinimo darteed noo nagu manayso karam umnun ku xir fii karamin deeqsinimo darteed nagu manayso fa innaka almaro adugu qof baat kaasoo narjuuhu aan rajaynayno wanantadiru nantadiruhu aan sugayno koranayno omnun galladayso oo iska sii daa calaa niswatin dumar qad kunta adba aad ahaan jirdhay tardacha kii soo nuuga dumarka caanahooda nuugtay maanta iska sii daah id wakti fuuka afkaadu mamluatun bada idinka idin qoran filaya taasaa la iska daynaya id wakti fuuka afkaadu tardacha aa nugi jidhay id wakti fuuka afkaadu yamlauhu weeye meeshaas yamlauhu uu buuxsamayay afku yamlauhu afku uu buuxinayey addararu dararka naasaha dararkooda min maxdihaa malaha xaabu idinka dhigay haddii aan khaa ka dhigno min makdihaa saafideeda naasaha caanahooda saafida ah ya afkaadu wuxuu ka buuxsami jiray darar darar waxaa weeyaan jawharta ayaa loo isticmaali jiray laakiin caanaha darartaayoo caanahaas afkaadu markuu ka buuxsami jiray baa nuugi jir tardacuhaa qad kunta waxaad ahayd tardacuhaa id waqti fuuka afkaadu yamla'uhu uu buuxinayey addararu dambar oo min makhdiha ah caanaheeda saafida ah gabdhihii noocaashaabaa meesha ku jira wey asawaabu kanaa kuu sheegay fatxulmubinku kitaab cajiiba weeye waaye waxa weeye wuxuu yidhi asawaabu yamla'uhu haddii kale si kale kaa noqonaysa min makhdihaa addiraru haddii la yidhaahdo addafacaat alkaiira wey dafcooyinka isdabajoodkaayo mina labane caanahaad basaa ugu soo dhacay makhdulma waa biyaha marka ceelka saa looga darayo kale addarar haddii la kor dhigana iyana waa jidha waaye gabdhaha noocaas innaa anagu la nashkuru kuwa shukriyaa nahay linnacmaai abaalka in kufirat haddii lak- laga kufriyo dadka abaalka hadday qaarkood ka kufriyaan annagu dadka abaalka guda oo ka shukriyaanna wa cindanaa agtanada bacda haada alyowmi maanta ka bacdi mudakharun abaalkaasi mid la kaydinayo weeye waxa weeye abaal baa nala agteeda mid nala ku leeyahay oo abaalka agteeda la keydiyey buu noqonaya haddii naloo sii daayo gabdhahaas innaa la nashkuru waa shukrinaa linnacmaa'i in kufirat weeyaan haddii la jaxdiyo waaye wain kufiradna waa la sheegay wacindanaa bacda hada alyowm mudakar buu ahaanaya gacannala ku leeyahay abaalnala ku leeyahay inaa anagu nuamilu waxaanu hididiilanaynaa ee kaa rajaynaynaa cafwan cafin oo minka xagga aad ka ahaatay nalbasuhu oo idiin qoraayo iska daayo talbasuhu akhriya oo fatxulmubiin ka fiirsadaya kuwa la midka nalbasahu binuuri bayr wasawaabuhu talbasu taa in la akhriyaa halkaasa ku haboon cafwi baan maanta kaa rajaynaynaa kaasoo talbasuhu ay xirato haadi albariyatu talbasuhu haadi albariyatu beriyadan khalqigaane daalkaas waa daal haadaa hadaadaas haadaa wey meesha haada albariyatu beriyadan ee khalqiga waaye waxaa ku xiga an tacfuu meeshaas waa id wey antaas waa daal id tacfuu akhriya id wakti tacfuu aad iska cafinayso watantasir saasuu abyaadaasuu tiri faalbis ilcafwa cafi huwi oo u labis oo u xir man duul qad kunta aad ahayd tardachu ku socosho aada ahaan jidhay mid nuugi jiray oo min umahaatika hoyooyinka ah ina alcafwa cafigu mushtaharun weeyaane aad buu ula hadlay gabay noocaasu tiri ina alcafwa mushtaharu ayuu ugu soo gebagabay sidaa markii uu yidhi marka ou sidaa ula hadlay qaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina axab alxadiid war iyo sheeko kan loogu kalgacal badan yahay aniga agtayda ilaya miya aniga agtayda asdaquhu wey anigu war war war yaroo kooban baa la rabaa runa war kan loogu run badan yahay agtayda loogu kalgacal badan yahay waa asdaquhu kan ugu runta badan wey fakhtaaruu waxaad doorataan ixda daa'ifatayni labada kooxood mid doorto ama xoolaha doorta ama dad doorta dadku ayaga meesha soo caruurtii iyo dumarkii iyo xoolihii iyo wax kastay keeneen ama maalka doonta ama moor maal iyo mood meel leh ima asabya wa ima almaal ama dadka la hayso ama xasa ama xoolaha waqun kuntu waxaan ahaa antadirkum mid idin suga xataa danantu ilaa aan u maleeyey inakum idinku laa taqdamuuna inaydna imaanayn intaasoo beri baan idin sugayay oo xugun ha gaarin bal waa intaasu ay yimaadaane markaasaan waxaan isiri markii dambe maba soo socdaano ma imaanayaan deedna faqaaluu waxay dhaheen maa kunnaa manihi nacdilu kuwa la simeeya bil axsaabi dad shay-an waxba ma dad iyo xoolaan simi karnaa bay dheh axsaab waa nasab iyo dad cidna la simi mayno urdud calaynaa noo soo celi nisaana dumarka yaga iyo wa abna'anaa wiilashanada fa huwa isagaa fa huwa kaasa axabu ilaynaa noloo ka galgacal badan yahay wax kasta walaa natakalamu maanta ka hadli mayno fii shaatin ri iyo walaa baciirin neef geele ariyo geel kaala hadli mayne dadkii noo soo celi wiilasha iyo dumarka faqaala sal ll sl nabig ilahi wuxuu yidhi amaa maa lii wixii aniga igu soo aaday iyo weli bani cabdilmualib qoyskan ka gar ka dhasho reer bani cabdilmualib fa huwa lakum go-aankeeda anaa leh idinkaa leh waa idiin celinaynaa fa idaa ana anigu sallaytu markaan tukado ilaa xoolihii la qaybiyo rag baa kala qaatay aw duhra duhurka faquumuu kaca masaajidka ka kaca waquuluu dhaha waa idin tilmaamayaa waxaa ku hadashaan kelimadan khudbadaana idiin akrinaya jeediye maxayt waaye bacda nuqdatayn labada dhibcood wax ka dambeeya wey khudbada naxnu anagu nastashficu birasuuli illaahi rasuulka ilaahay baanu ku erga dalbaynaa ila almuslimiina muslimiinta intii kaanan rasuulka uga erga dalbaynaa wa bilmuslimiina muslimiintana waa ku erga dalbaynaa ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay labadiinaba bacda an sidaa dhahay bacda an tudhiruu intaa muujiseen islaamakum marka hore horta islaamnimadiina muujiye towxiidka ku dhawaaqa hadalkaasna dhaha bacda an tudhiruu islaamakum oo wataquuluu wa bacda an taquuluu intaa dhahdeen ka bacdi naxnu ikhwaanukum fi diini war annagu walaalihiin baan dhahay diintan walaala idinkuna intii bay sheegeen fa facaluu intii bay faleen faqaala sal ll sl nabigu markaasu wuxuu ku yidhi liasxaabi amaa bacdu fa ina ikhwaanakum walaalihiin haa ulaa'i kuwan meesha taagana jaa-uu waa yimaadeen taa'ibiina xalin kuwa toobad keenay wa ina anugu qad ra'aytu waxaan raa'iyey an arudda inaan u celiyo calayhim dushooda sabyahum dadkoodii laga haysay faman xaba qofkii jeclaada an yadiiba inuu diib noqdo bidaalika arrinkaas naftiisu diib ku noqoto falyafcal ha sameeyo wixii ku soo aaday ha u soo cesho waman axaba qofkii jeclaada minkum xaalu idinka idinka mid yahay an yakuuna inuu ahaado calaa xadihi dheeftiis qofkii isdhaha waxaadi hayso cidna ha u celin maanta dadkaana kugu soo aadayna war isaguna ha noo soo cesho xataa nucdiyahu ilaa aan ka siinayno iyaahu isaga min awali maa shaykan uga horeeyo yafiiu llahu ilaahay soo celin doona calaynaa dushayeeda falyafcal ha sameeyo qofkii wixiisa jeclaadana xataa ha noo soo cesho annagaa u magdhabi doona wixii dambo ilaahayna siiya wax u horeeyo na soo gala baan uga gudaynaa qofkii bilaash lagu siinayana dadkaa bilaash waxood ha ugu cesho faqaala almuhaajiruuna iyo walansaaru waxay dhaheen maa kaana lanaa wixii annaga noo ahaaday fa huwa lirasuulilahi nebi maxamed baa u taliya nebigaa u ahaadeen sala alla alay slm wamtanaca min daalika waxaa diiday inay wixii celiyaan jamaacatun oo min alacraabi reer baadi ah kalaqrac binu xaabis waa saxaabi wa cuyaynata bnu xisnin waa saxaabi walcabaas binu midraas waa saxaabi saddexdaa nin baa ka hadlay ninkaas wuxuu yidhi aniga iyo reer hebel maya aniga iyo reer hebel laa aniga iyo reer hebel laa halkaanu kaaga sheegayaa mubiinka waxa weeyaan aqrac binu xaabis wuxuu yidhi amaa ana wa banu tamiim falaa may cuyeynana binu xusn wuxuu yidhi amaa ana wa banu fazaara falaa may cabaas binu midraas wuxuu yidhi amaa ana wa banu sulaym falaa may kaa dambe baa marka reer banu sulaym waxay dhaheen balaa inaad laa dhahday iska dhaafe innagu nebigaan u soo celinayna wixii aan haysanno nebigaan ku wareejinayna kaasuu wuxuu yidhi cabaas ibnu midraas wahantumunii waa i ahaanaysateen intaan hadlo magaciina ku hadlay baa iga daba hadasheen oday dhan oo qoyskiisii wuxuu soo jeeshay ka daba diideen yaa aniga ay gu gaar yeesheen isagay ku gaartaa bay dhaheen wuxuu hayo laakiin annaga waxa nagu soo aaday magaca iyaga uu sheegay annagay reer banu sulaym yidhi yeeli mayna annaga waa celinaynaa maalintaas bay ahayd intaa markii ay dhacday saddexdaa nin ay diideen fa akhadahu rasuulu sal ll sl nabi ilaahay baa ka qaatay minhum xaggooda saddexda diiday qardan amaah ahaan amahad waa wixii oo kale aan kuu soo celinaya wa amara sala allahu alay wasalam nebi ilaahi wuxuu amray bian tuxbasa in la xabiso caa'ilata maalik bin cawf annasri ninkii ciidanka watay caa'iladiis ra'iisa tilka alxarbi lawaatan dagaalka madax mada ma- eh, hogaamihiisa ahaa bimakata maka in lagu xabiso cinda camatihim eedadooda agteed umu cabdilaahi bin abi umaya halkaa lagu xabisaa lagu hayo faqaala lahu lwafdu wafdigaanoo qoyskaasaa waxay dhaheen ulaa'ika rag kuwaasi saadatun saadaatunaa madaxdanadi weeye faqaala sal alla alay sala- sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi innamaa uriidu bihim waxaan la doonayaa alkhayra halkaa ha lagu xabiso dhib lama rabee khayr baan la rabaa uma sa'ala can maalikin wuxuu nebigu maalig buu weydiye wuxuu yidhi aawey maalig faqaaluu waxay dhaheen haraba maca thaqiifin reer thaqiif macodow carara qaala wuxuu yidhi akhbiruuhu u sheega annahu isaga in jaanii hadduu u yimaado musliman xaaluu yahay radadtu calayhi inaan u celinayo ahlahu dadkiisa wa maalahu xoolihiisa wa acdaytu inaana siinayo mi'ata min alibli boqol geelana aan ugu darayo isagoo muslima hadduu u yimaado falamaa balaqa daalika arrinkaas markuu gaaray maalika nazala min alxisni deydkiibuu ka soo degay khufyatan le- si qarsoodiye xataa ataa rasuulallahi ilahu nebi maxamed ibn sal ly slm biljicraana ugu yimi faaslama jicraanadu waa meel la yihahdo xataa ilaa intaasoo nebi baa ka soo xarmaday faaslama wuu islaamay wa axraza maalahu maalkiisina waa waa- waa- waa- waa ilaashaday macnaha waa loo daayay mar hadduu islaamay wastacmalahu sal l sl nabi ilaahay baaba uga caamil dhigay calaa man aslama dadkii islaamayoo min hawaasa dadkii islaamayoo reer hawaasin buu wuxuu ku yidhi adaaba madax u ah adaa madax u ah baa layidhi sidaa ula soco saas baa lagu yidhi waaya taas baa isagii madax iyo masuul looga dhigo hogaamiye adaa u abayr intii islaamtay oo qoyskaadi ah adigaaba madax lagaaga dhigay cumrat ljicraana uma ina rasuula nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam ictamara waa cumrays fa axrama min aljicraano ka soo xidha wadakhala makatou soo galay bileylin hameen waa culimmada qaar bay cumradan ka qarsoonaatay oo markay ka warramayaan cumrooyinka nebiga ilaa habeennimo inta nebigu ka soo tegay oo habeennimo cumraysay oo habeennimo noqday buu meeshii ku beriyay sidii nin xalay halka u hoydoo kale ka dad badan baa aan ogaan fadaafa nebigu waa dawaafay habeennimo wasalama alxajara dhagaxiina waa taabsaday waa salaamay wey dhagaxajir aswadka cumradu hadda dawaaf keliya maahay sacyigii iyo tamajaridii iyaa lagu darayaa kabacdi buu xalaal noqonaya uma rajaca min leylati isla hameenkiisibuu noqdo wa kaanat iqaamatu biljicraana meesha jicraana la yidhaahdo intuu nebigu ku nagaa waxay alaaa cashrata leylatan saddex iyo toban hameen waayo kontaroolaha hadda ka sokeeyo qofku markuu daco inuu aado xoogaa maaragtay dadku badanaa tanciim bay u badan yihiin meel la yihahdo meesha caaisha ka soo xidhatay inay hadda cumrada ugu noqnoqdaan laakiin jicraanadaas meelaha la sii marayaa xoogaa checkpointiye ah laakiin waxba qofku sharcigiisa dowto kama rabaan uma amara sala allahu alay wasalam nebi ilaahay wuxuu amray biraxiili rarash waa la guurayaa buu yidhi fasaara aljeyshu ciidanku waa socday aaminan xaaloo yahay mudma'inan xaaloo yahay xataa dakhala almadiinata uu ka galay lihalaain saddex saddexdaasoo baqiinay ka hadhay min dil qacda ama qicda labadaba la yidhahdo bisha iyadoo halkaa ay marayso dilqacda ay saddex ka hadhay ay ka baaqato ayuu nebigu halkaa galay madiina ku noqday weeyaan calayhi salaatu wasalaam An- waxaa la tilmaabaa jaa fi lxadiid annahu ictamara min aljicraana sabcuuna nebiyan toddobaatan nebi inay ka soo cumrayseen ibnu sacad baa ku wariyey fi dabaqaat alkubraa waay wagazwatu xunaynin xunayn duulaankiis hiya alatii waa midda faraqa allahu ilaahay ku kala geeyey bihaa iyada qaswadaas jumuuca shirki shirkiga jamacyadiis waa duulaanka lagu kala tuuray taas tii ilaahay ku kala tuuray wey oo waadaala ilaahay ku wareejiyey ilaahay wareejiyey dowlatow shirkiga dowladdiis ilaahay wareejiyey oo suuliyey wa afqadda ilaahay weysiiyey saraata ahlihi shirkiga ehelkiisa kuwii madaxdooda ahaa yaa weysiiyey weysin afqada faqada afqada waay faqada watafaqada dayra waay faina hawaasina reer hawaasin inaa nafqidu suwaca almalik soo mahayn fainaha wasin lam tatruk kama tegin waraa'ahaa gadaalkeeda rajulan nin reer hawaasin ninkaasoo tunkinuhu u suuroobaysa alxarbu dagaal ilaa saaqata way soo kaxaysa nin dagaal geli kara nin dagaal geli kara dagaalkay keene waxay dhahaa nin hub qaadi kara ama nin naaska geel naasaha geela gaari kara waa la soo kaxaya dhahan soomaalida waay walam tatruk lahaa ugama soo tegin baciiran walaa shaat ilaa jaaa bihi macaha jaaءat way la timid bihi madkuurkaas ugu celi madkuur ahaan macaha maceed waay faaraad allahu ilaahi wuxuu doonay iczaaz alislaam islaamka cizayntiisa maxaa lagu cizaynayaa bikhidlaani acdaa'ihi islaamka cadowgiisa dullayntiisa cadow waa la dulaynaya markaasna islaamka cizoobaya iyo wa akhdi amwaalihim cadowga xoolahooda in la qaato fankasarat waxaa jabtay xiddat lmushrikiina gaalada awooddoodii baa leedahay walam yabqa ma baaqi noqon fiihim gaalada man yumaanic qof isdifaaci kara aw yudaafic waa isku mid ma ismancin kara aw yudaafic isdifaaci kara walidaalika sidaa darteed yumkinunaa hadda waxaa nagar suurtagal noo ah an naquula inaan dhahno ina inkisaara hawaasin reer hawaasin jabidday jabeen kaana wuxuu ahaa inkisaarkaasi khaatimatan gebageba iyo khatimid lixuruubi alcarab carab dagaaladeedii dagaalkaasaa lagu khatimo falam yabqa fiihim dhexdooda ma harin carab ilaa fi'aatun kooxo qaliilatun yar oo yasuuquhum ou kaxaynayo addayshu fudayd walooyin iska fudud oo madaxfuluuq qabo iska orordaya maahe awood dambe uma harin addays waa maxay daysh fudayd oo maxay yasuuquhum days dayshu fudaydku u kaxaynayo ilaa shahri salaax hubka inay muujiyaan hub hub bay iskala soo baxayaan uma laa yalbathuuna ma nagaanayaan markay hubka marka hore maalmo hore la soo baxaan an yaqmidu suyuufa seefaha inay galeeyaan isla markii seefay galka ku celinaya xiinamaa tudhiru lahu markay u muuqato quwatulxaqi xaqa awooddiisa asaadicati ee muuqata asaadicati soo baxday xaqa awooddiisa soo baxday markay arkaan bay markaa iska xiraynayaan ta maalmaha hore hubka la soo baxaan oo xismoodaan bay markaa iska xiraynayaan markay arkaan inaysan waxba u taraynin islaamkiina ilaahay kor yeelay marka taasina sidaas ahay ayib waa dagaalkaas marka khaatimo uu noqday carabti dagaaladii meesha ka socday ayaa lagu soo gebagabeeyey sariya waa ciidan gaadmaa wey walamaa rajaca sala allahu alay sl nebi maxamed markuu aaday ila lmadiinati arsala qaysa bna sacdin qays binu sacad baa nebigu dira fii arbacati miatin xaalu ku sugan yahay afar boqol liyadcuu inuu u yeero sudaa qabiilada waa qabiilo sudaa qabiilatun oo taskunul yamana wey qabiilo yaman degta wey ilalislaam isagoo ugu yeeray fa jaaa ilaa rasul lah sal sl nebi maxamed waxaa u yimid rajulu minhu qabiiladii afarta boqol oo nin loo saaray oo ciidanka ah nin ka dhashay baa nebiga u yimid fa qaala wuxu uhi yaa rasuulalahi inii ji'tuka waa kuu imid waafidan xaalaan ah mid wafdiyeynaya caman duul xaggii baan soo diray waraa i gadaalkayga ah ee fardu dil jeyshi ciidanka naga jooji ciidanka naga soo celi wa ana aniguna wa ana anaa wa ana anigu daaminun laka anaa kuu damaanad qaaday biqowmii tolkay fa amara sal alla alay sl nebig wuxuu amray biradil jeyshi ciidanka in la soo celiyo soo celiya buu yidhi ciidanka waana la soo celiyo wufuudu sudaa waa wafdigay soo direen so isagu ninkii haddeer qabiilkiisi weeye qoladii hadda ninkii lahaa anaa qoladaa kuugu maqan ciidanka naga soo celi waaba kanba iyagoo wafdi soo diray wakharaja rajulu ninkii nebiga u yimid waa baxay kharaja rajulu ilaa qowmihi buu aaday faqadima wuxuu la soo galay bikhamsata cashara rajulan shan iyo toban nin buu la yimi oo minhum ka mid ah qabiilka fanazaluu way degeen duyuufan xaal yihiin marti calaa sacad binu cubaada saxaabiga weynaa nabadoonkaa sacd bnu cubaada iyo sacd bnu mucaad labadii nabadoon aws iyo khasri uma baayacuu rasul lahi sal sl nebi maxamed bay la mubaayacoodeen shan iyo tobankii calal islaami kula mubaayacoodeen wa qaaluu waxay dhaheen naxnu anagu laka adiga calaa man waraa'anaa dadka gadaalkanaga oo min qowmina baan wakiilkaagana waanu ka soconnaa walamaa rajacuu markay noqdeen fashaa fiihim qoladii waxaa ku faafay dhexdooda alislaamu waqadima calaa rasuuli lahi sal sl nabig ilahi waxaa usoo galay minhum qoladaas mi-atun boqol nin baa ka timid fii xajati lwadaac hadda sanadkii sideedaad baan maraynaa sagaalaad sanadkaa markuu dhammaaday sanadkii tobnaad xajatulwadaac boqol nin baa qoladii ka timid ciidanka lagu saari rabay oo saxaabo ah oo nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam boqolkaasaa xajatulwadaac weeye xajkaasna waa dee waa xajkii sagootiga weeyaan waxay markay u yimaadeen ninkan la yidhaahdo ziyaad ibnu xaaris oo lahaa ciidanka naga soo celi wuxuu ku yidhi nebiga ceel baan meeshaan deganahay ku yaal markase xagaaga markay tahay biyihiisu waa nagu filan yihi haddii diraac la gaarana biyuhu waa naga yaraadaan ceelka noogu ducee oro toddoba dhagax soo qaad baa la yidhi tirsiga toddobadaa waa iska caji badan yahay waa u keena nebi gacantu saa intu dhagaxyadii xoogaa ugu qabtay oo u dhiibay buu wuxuu yidhi markaad tegtid xabad xabad dhagaxa ugu tuur wasami llaah bismi illaahi mid kasta dheh sidii baan sameeye buu yidhi famaa adragnaa lahaa qacran weligeeya dambe ceelkii salkiisii maana arag xataa saaca ilaa maanta oo aan nool nahay ceelkii salkiisii wax dambeoo arka biyahaaba ka sokeeya de awalna inta go-aa la dhuran jira waay waxaa soo qaadataa sariyadan kale sariya uma arsala sala اllah alay slm nabig ilaahi wuxuu diray bishrabna sufyaan alcadawi nin la yidhaahdo ilaa bani kacbi buu u diray oo min khusaaca ah liakhdi sadaqaati amwaalihim xoolahooda sakadoodii inuu ka soo qaado orod ka soo qaad reer khusaaca reer bani kacab weliba jifida ka ah sakada sakawaadka soo ururiya wey sakawaadka laga qaada dadka sakawaadka keena xoolaha sakada ah laga soo urursha dadka dadka xoolaha loo baadiyaha jooga famanacahum banuu tamiim reer banuu tamiim famanaca way diideen way u diideen hum reer kacab oo reer khusaacaha waxaa u diiday banuu tamiim almujaawiruuna lahum iyaga deriska la ahaa qoladii wax bixin lahayd qolo derisaa la abaa diiday waxay dhaheen wax bixin maysaan maxay diideen min adaa'i maa furida calayhim wixii lagu faryeelaya inay gutaan carxoola bixiya dheheen qabiilkii bixin lahaa maha qabiil kaloo meesha deganoo deris la yidhi waxma bixin ka dhaan qoladii kale la hadlaya falamaa calima bidalika rasuullahi nebigu markuu arrinkaa ogaaday sal lla alay slam arsala ilayhim wuxuu u diray cuyaynata bna xisnin fii khamsiina faarisan xaal wato konton fardooley ah oo min alcaraab fa jaaahum waa u yimi qoladii gaalada qoladii meesha joogtay oo diiday in sakada qolada kala bixiso waxaarabahum waa la dagaalay wa akhada minhum wuxuu ka soo qafaashay axadda cashara rajulan koob iyo toban nin wa ixdaa wa cishriina imra'atan koob iyo labaatan dumar ah wa alaaiina sabiyan soddon ilmood caruur waaye watawajaha bilkulli dhammaan wuxuu ula soo dhaqaaqay ila almadiinati madiina munawara waa sanadka waa laiskugu tegay madiina inaan la socotaan in kala maqan fa amara sala allahu alay wasalam hadda bishaan fa amara sala allah alay slam nabi ilaahay wuxuu amray bijaclihim dadkaa in la yeelo fii daari ramlata bint alxaari gabadha ramla bint alxaari xaafadooda hal la geeye buu yidhi halkaas halkaa hal la geey sidaas baa dhacday marka war annaga diinta yadu zakada in la bixiya qabtaa inaga wareega wallaahi baa laa nadacu yukhraju baciirun waaxid hal neefo geel iyadoo la bixinaya inaana maanta aqbalayn ban qolo kaloo deris laah waxaa bixin ka dhaan ma jiro waa u diiday kakani wuxuu ku caji badan yahy waa mid kaloo la yidhaahdo nuuryaqiinkaas waa tacliiq fiicanoo maajid alxamawi baa leh khariiraadkii wuu bixinayaa meel kasta dagaalku qaabku uga dhacay khariiradii iyo waddadii la maray farshaxankeedii wuu bixinayaa ama maamka nidaamka maanta lagu socdo wey sidaas bay marka arrintaasina u dhacday iyana soo dhaaf wafdu tamiim reer tamiim reer tamiim waa nimankii haddeer laga soo kaxeeyey kow iyo tobanka nin iyo kow iyo labaatanka nin iyo caruurta iyo oo lala dagaalay wafdi bay soo direen fa jaaa fii aharihim dadkii laga soo qafaashay raadkoodii waxaa haddiiba ku yimid wafdu tamiim oo ka daba yimid odayaal baa daba jooga ciddii la qabtay oo laga sokxay wa fiihi cudaarid bnu xaajib nin waxaa ku jiray wafdigaa la dhihi jiray cudaarid bin xaajib iyo waz zibriqaan waa la hoos dhigay zibriqaan ibnu badri nin la yidhahdo labo wa camru bnu lhtam saddex fajalasuu way fadhiiseen yantadiruuna rasuula nebiga iyagoo sugaya guriga duleedka guriga nebiga iska fadhiiseen guryaha nebiga salaas saddexdaa nin cudaarid waa waa nin iyaga ka mida weeyaan ninkan kalena zirbiqaanku nin qurux badan buu ahaayo dayaxa lagu matelaya ama jalasuu way fadhiiseen masaajidkay fadhiiseen masaajidkay guryaha nebiga isku dhegan yihin bilaaloo salaaddii duurka addimaya arkeen dadkuna sugayo dadkii nebiga inuu soo baxo iyana waa iska sugeen waa iska sugteenoo way la fadhiisteen waaya falamaa abdaa calayhim nebigu markuu ka daahay naadow way dhawaaqeen min waraa'i ilxujuraati qowladahii nebiga gadaashooday ka dhawdhawaaqeen bisawtin jaafin cod qallalan cod angegan waa maxay dee cod qoyan iyo mid angegan ma kala tahan hadal macnaha laga habboon yahay oo qaylo ah ya maxay dhaheen waa kan yaa muxamed ikhruj ilaynaa noo soo bax nufaakhirka waa kula faantamaynaa maanta waan isku faanaynaa waxaa haysay waxaan hayne dabadda noogu soo baxa fa ina madxanaa ammaantannada maanta innaga zaynun qurux weeye ciddaan ammaanno bes waaye wa ina damanaa caydanaduna shaynun foolxumo weeyaan qofka ku dhegta aftahanna ragaa meesha maraya faqaraja ilayhim sal alla alay sl nabig waa u soo baxay wal xalqata adaa u dhibtooday min siyaaxim qayladooda ilaa meesha aad uga qaylqayliyeen guryahay soo gaaf wareegayaan wa fiihim dhexdooda nazala waxaa ku soo degay fii awaa'ili suurati alxujuraat suurat alxujuraat bilowgeeda baa nimankaa ku soo degay ina aladiina yunaaduunaka min waraa'i alxujuraati akharuhum laa yacqiluun walow annahum sabaruu xataa takhruja ilayhim lakaana khayra lahum wallahu gafuuru raxiim allahu akbar waa iska cadda saasaa lagu yidhi wa kaana alwaqtu waqtigu wuxuu ahaa waqta duhri xilli duhurah faadana bilaal baa aadaan ku dhuftay aadaan macaana wadakhala nabiyu sal l sl nabig ilaahayna lisalaati salaadii buu nebigu galay fatacallaquu bihi nebigay ku dhegeen oo qofku saa u socdo haddii gacanta la qabsado marada lagu dhago go-a lagu dhago yaquuluuna iyagoo leh naxnu naasun dadaan nahay min tamiim ji'naa waan nimid bishaacirinaa gabyaayanagii baan wadanaa wakhadiibinaa khudba akhriyaha iyagii baan wadanaa nushaaciruka waan kula gabaytamaynaa wanufaakhiruka waanu kula faantamaynaa maanta isku bambaxaynaa faqaala lahu sal sl nebi wuxuu yidhi maa bishicri bucutna gabay annagana looma soo dirin maa bishicri shicir bucutna annagana looma soo saarin walaa bilfikhaari faantan umirna nalama amrin uma salla duhra bay tukan waijtamaca xowlahu hareerihiisa nebigu waxaa soo ururay rijaalulwafdi wafdiga raggiisi yatafaakharuuna iyagoo yow ku faantamaya dadka meelaha iska degan oo meelaha fofo ka yimaada dad weligoodba qoyskooda iyo aabbayaashooda iyo naftooda iyo iska faantamo oo waxun inta akhrinayaa jira moogta iyagoo faantamaya bimajdihim sharaftooda iyo wamajdi aabaaihim aabbayaashood sharaftooda ku faantamaya say iyagii u wadeen waqad madaxa wuu ammaanay camar binulahtam waa saddexdeeni nin ka mid a baa wuxuu ammaanay azirbiqaan binu badrin nin kaloo la socday saddexdee nin laba ka mida wey kaa horaa kan ammaanay faqaala wuxuu yidhi innahu ninkan zirbiqaana la mudaacu nin la adeeco weye fii andiyati golahaas golo uu joogo shir uu joogo nin la yeelo weeye warkiis sayidun waa nin madax ah fii cashiirati qoyskiis waa boqor faqaala zirbiqaan wuxuu yidhi ninkii la ammaano hadlay xasadanii ninkan waaba i xasdayaa bu yidhi yaa rasuulallah lisharafii sharafta aan leeyaha dartayda buu ii xasdayaa oo waaba ku ammaanaya muxuu ammaana leeyahay waqad calima wuxuu ogyahay afdala mima qaala wuxuu yidhi wax ka fiican inaan ahay buu ogyahy intaan yar igu ammaanay wax ka fiican baan ahay buu yidhi wax ka fiicna muu sheego intaan yar oo sheegayo way xasdayaa markaasaa faqaala camar baa wuxuu yidhi ninkii awal ammaanta tirshay ilaa ninkii uu ammaanay wuxuu yidhi ammaan fiican ima ammaanin wax yaro ammaana hadalkiiba ku noqday kii wax ammaanay wuxuu yidhi innahu ninkaani lazaminun waa mid lazaminulmuru'ati mur'adiisu iyo sharaftiisu waa miday naafo tahay zamin boos xanuunsan waa mid boos ah oo xanuunsan oo naafo ah xagga mur'ada dayiqulcadani sabada meesha geela xerada fagaageeda ay sabada ay geelu isdhoobo yaa meel miday ciriiri tahay wey geel ma leh yaa geelu meesha neef geela fadhiisa reerku laba neef fadhiisatay reerka boqolaal fadhiisan waa la kala yaqaanaa moogtahay inta meel halkan boorku ka jabsan yahay iyo digada taal iyo wax geeley waa soo marnay waa layka yaqaana waa waxaan geeliis waa yaryahay bu yidhi ninkan waa labo ilaawal waxa weeye s- een, laba soo kuma sheegin mid saddexaad ugu dar meeda meesha dayiqu caddan soo ma la'iimu lkhaal waana nin abtixun buu yidhi dhanka abtayaashana meel fiican waa maaha faru'yalqadaba caraa la arkay fii wejhi rasul lah sal sl nabi ilahay wejigiisa caraa laga dareemay waa likhtilaafi qowley camar camar labadiisa hadal iskhilaafay haddana saanaa tir haddana saanaa tir waa nin aftahan awal bay waxay dhaheen waxaan wadanaa rag khatara nimanku qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah laqad sadaqtu run baan ku sheegay fil uulaama tii hore intii hore aan ku ammaanay run baan ku sheegay wamaa kadabtu fi thaaniyati midda labaadna been kuma sheegin maxay tahay marka labada warba waa run ilaa tan dambana been kuma sheegin buu yidhi wogta waa hadalkaa la kala duduwayaa waxaa jira qaab tafanun oo loo hadlo hadalka haddaa ereyga hore maanta o dhan ku celcelisan waa laga daalayaa tii horena run baan ku sheegay tii dambena been kuma sheegin ha war ninkaani muxuu ahaa markaasaa wuxuu yidhi radiitu markii hore raalli baan ahaa oo aan hadalka hore dhehayay faqultu waxaan idhi axsana maa calimtu waxaan ogahay wixii u fiicnaa waxaan ku aqaan ninka wixii ku fi- ugu fiicnaa baan ku sheegay waqadibtu markaan dambe waan carooday markuu yidhi ninku way xistaya faqultu waxaan idhi inaana been sheegin tan lafteeda aswa'u maa calimtu waxaan ogahay wixii- waxaan ku ku aqaan wixii ugu xumaa baan haddana ku sheeg labaduba waa run marka tilmaamo fiicfiicani kuwa xunba qofku waa yeelan karaa sooma faqaala nabi wuxuu yidhi sal sl inna min albayaani war caddaynta iyo fasaaxada iyo balaaqada la sixran baa ka mid ah inna min albayaani la sixran baa ka mid ah ayuu ku yidhi marka saas waxaa waxaa waxaa dhacda in arajula yakuunu calayhi lxaqu nin baa xaq lagu leeyay wa huwa alxanu waa nin ka aftaansan bilxujaji min saaxiibi lxaq ninka xaqa ku leh waa ka aftaansan yahy kan xaqa lagu leeyahay aftaansan waana inkirsan yahy fayasxaru lqowma dadku wuxuu ku sixirayaa bibayaani sixirku maa kii belada dadku wareerinaya afminshaarnimada iyo waxuu se wax u sheegaya iyo intuu wax isku dubaridayo dadkiibuu maxkamaddii o dhan iyo wadaadadiiba wareerinaya fayadhabu bilxaqi xaqi buu la tagaya war waa isagii baa loo xukumaya isagii baa loo rumaynaya wax suurtagalow dadku u caddaynaya balaaye ah markaasoo kii kaloo miskiinka ah xaqiisi leh buu halkaas kala baxaya kan laakiin xaq darrow qaatay ee ninkii een, nebigu wuxuu yidhi aan qof kale xaqi u xukumo yousan qaadan naar baan u gooyey waaya hadba mid baan saa u fiirinayna waxu faa'iidaa inaysana dhaafin ayib uma aslama alqowmu qoomku waa islaameen faradda الnabiyu sal اla alay sl nabi ilahi wuxuu u celiyey calayhim dushooda asraahum dadkooda lasoo qafaashay wa axsana wuxuu wanaajiyey nebigu jaa'izatahum martigelyadood wa aqaamuu waxay nagaadeen muddatan bay meesha ku nagaayeen yatacallamuuna fiiha baranayaan alqur'aan muddaa qur-aanka la baranaya aftahanimada kale waa taqaanaan qur-aanka barta wayatafaqahuuna fi ddiini diintana ay fahmayaan ilaa waa waa si fiican bay u in yar qofkii nebiga la jooga bes hal mar baa waxa uu noqonayaa cajiib sariix waa ciidan kaloo gaadma ah uma bacaa sala allah alay sl nabi ilaahi wuxuu diray alwaliid bna cuqbata bna abi mucaydin cuqba binu abi mucayd ma taqaanaa kii nabiga mandheerta saaray wey laakiin saxaabigaanu dhal ninkaas baa nebigu dira liakhdi sadaqaati bani lmusdaliq reer bani musdaliq or zakada ka soo ururi zakooyinka soo ururiya zakawaad baa laydhaha war zakada ha laga soo urursho dadka waayo dadka inta meel iskugu keenaa loo qaybinayaayo waxaa laleeyahay een, zakada keena xoolaha la tirinayaa waa la ogaanayaa bes masaakiintaa la siinaya falamaa calimuu biquduumi markay ogaadeen inuu ninkaasi soo galay sakada doonaya kharaja minhum waxaa ka soo baxay qoladaas oo ka hor yimid ninkii cishruuna rajulan labaatan nino mutaqalidiina garba tabsaday silaaxan hububkooda oo maxay saa u samaynayaan ixtifaalan ixtifaal ma taqaan hadda maalmihiisi joogtaa mala ixtifaalan oo biquduumihi waxa weeyaan so- ixtifaa iyo ixtifaal soo dhoweyn yaa soo gelidiis ninkaanaaba lasoo hor imaanaya lasoo dhoweynaya wa macahum waxay macooda ah raggan labaatanka ibilu sadaqati xoolihii sadaqada ahaana waaba soo kaxeeye war niman ku fiicana falamaa nadarhum markuu arkay rag soo socda oo hub wata oo geel wata dannahum wuxuu u maleeyey yuriiduuna inay doonayaan xarbaho inay isaga la dagaalaan saxaabigii waa limaa kaana beynahu isaga iyo wa beynahu wuxuu u dhexayn jiro min alcadaawati fi ljaahiliyati jaahiliga wax ka dhexeeyeen farajaca waa noqday musrican xaaluya mid degdegaya ila lmadiinati orodku gala wa aqbara rasuula nebiga wuxuu u sheegay ana alqowma qoladii irtaduu diinta inay ka baxeen wamancu zakaata sakadiina diideen nimankaas warkaasuu ka geey akhbaarta soo gaarsi faarsala lahum nebigu wuxuu u diray khaalid bin welid waxbaa la yska hobshaa listiktishaafi lkhabar warka inuu soo feydo tooshka kusoo fiido warkaas soo xaqiiji baa layidhi xaaladdu say tahay iktishaaf fasaara ilayhim waa u socday fii caskarihi ciidan ba wataa dogow laba le hadday siday tahayna dee waa ciidankaada isticmaal wuu socday khufyatan si qarsoodaya xataa idaa kaana markuu ahaaday binaadiihim duleedkooda naadiga ya samica muadinahum wuxuu arkay muadinkoodiiyo yuadinu bisubxi subxi u adimaya aroortii aadaanka meel fog baa laga maqlaa war reerahan waaba reere aadaanaya fa ataahum khaalidun baa u yimid falam yara minhu kuma arag ilaa daacatan wax adeecidun iyo daacadnimo ku arkay iyo khayr farajacana uu soo noqdo waa akhbara rasuula nabiga uu sheegay sal l sl wuxuu kusoo arkay faarsala sal l sl nabi ilaahi wuxuu u diray lahum iyagii khayr alwelid ninkii markii hore loo diray nin aan ahayn buu u diray liakhdi sadaqaati inuu sadaqada ka soo qaado war horad waxaa la yidhi nin kalaa loo diro orad zakada ka soo qaad bal nimankii waa de waaba la arkayba inay tukanayaan oo aadaanayaan aadaankaa lagu garanaya magaalo dad islaam degan yahay oo aadaanaya maxaa loo weeraraya sidaas buu ku soo arkay qoladii odaygoodii baa waxaa lagu yidhi war weliid baa laydiin soo diro oo zakadii waa diideen baa la yidhi oo inaad dishaan baad damacdeene laa wallaahi buu yidhi laa waladii bacaa muxameda bilxaq maa ra'aytu maba noo imaan wuu diiday cid noo timid iyo cid waxna weydiisay midna ma jirno nin baa loo soo diray lihi jir cabaad binu bishr sadaqada ka soo qaad sharcigana bar qur-aankana bar sidaas samee baa la yidhi waaya sidii buu sameeyey halkan marka markuu u yimid sidiiba uga qaado wa filweliidi weliidkaa hore oo ka noqday nimanka nazala waxaa ku soo degay fii awaa'ili اlxujuraat suurat xujuraat bilowyadeeda yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in فتبينوا فتثبتوا صغر كلمة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين marka ayaddu saasay kusoo degtay oo ninkan sibuu mooday sidiina haddaysan noqon qofkii faasiq ma ku noqonayaa fakhrudiin raazi mufasirkaa weyn isagu wuxuu leeyahay war ninkan ayaan la dhihin ayaddaana kusoo degtay aayaddu si guud bay usoo degtay in jaakum faasiqunta isaga iyo wakaas sariya waa ciidan kaloo saana uma balaga rasuul اllahi salى اllahu alay sl nabi maxamed waxaa soo gaaray ana jamcan koox oo min alxabashati ah ra'aahum ra'aa inay arkeen hum jamcaas ahlu juddata jidda baan dhahnaa hadda meeshaan magaaladan jidda dee xujayadoo dhan ka degaan haddaa madiina iyo antaan laga degdegaa dambe meeshaan jidda la yihahdo jidda judda hadda kani dabdinaya waay wala hel jadda xawaa baa meesha ku aasan xawiya aadam soo mahayn xawaa kani wuxuu yidhi judda juddatu بضم الجيم وتشديد الدال المهملة قرية سميت بذلك لبنائها على ساحل البحر بدأ حيبتها كتها لورون لأن الجد شاطئ البحر بالينا بدأ حيبتها كيس كده معناها وايه بس كم مقعيه مقعيه هذا بدل لوغا وحوي وحي الله ضبطية لكن قابك الله ضبطية الله آخره dad reer juddaa baa waxay arkeen niman xabashi ah oo fii maraakibi kuwaasu yuriiduuna doonaya alghaarata calayha inay weeraraan fa arsala lahum wuxuu u diray nebigu calqamatu bnu mujazizin nin la dhihi jiray waa ninkaani alkinaani almudliji yarmuuk buu xaadiray jaabiya xaadirayana cumar binu khadaab baa ciidan inta u dhiibay xabashida aad fahalakuu kulluhum waa ku soo baabeen waay ninkaasaa loo dhibay fii alaai mia saddex boqol oo nin hogaaminaya fadahaba xataa wasala wuu tegay ilaa uu ka gaaray judda buu na dhahay ogow waay mid kaloo si kale u qoraya miyaa haysaan wanazala fi lmaraakibi buu degay maraakibta markabyada wey liyudrikahum inuu haleelo labad haddii la marayo waa in maraakib la raacayo doonye wa kaana alaxbaashu waxay ahayn axbaashu mutaxasiniina kuwa daydaystay fii jaziiratin oo hunaaka halkaas ka mid a difaaca ka xigta falamaa ra-ow markay arkeen almuslimiina oo yuriiduunahum doonaya u soo socda harabow waa carareen xabashidii walam yalqa almuslimuuna muslimiintu lama kulmin kaydan dhagar farajaca calqamatu waa la soo noqday biman macahu dadkii la socday alqame waa la soo noqdo dee dibba u soo celiyey wey maadaama a qoladii loo dirayba ay meeshii ka carareen kudar walamaa kaana bidariiqi waddada markuu marayo adina wuu fasaxay calqame lisaracaani lqowm dadka kuwooda degdega badan dad ka tilaabo dheer oo ciidan ka hormarayo orod badan baa jira kuwaas wuxuu u fasaxa an yataxajaluu inay degdegaan ciddii sii hormaraysaa sii hormar wa amara calayhim ciidanka guud isagaa watay laakiin wuxuu yidhi qolada degdegaysa waxaa madax uga dhigay cabdullaahi bin xudaafa assahmi wa kaana fiihi cabdullaahi binu cabdullaahi bin xudaafana dhexdiisa waxaa ahaan jirdhay waxaa la yidhaahdo ducaaba miyo idin qor ducaaba waa maxay nin kaftan cayaar badan buu ahaa ducaaba ninkan cabdullaahi bin xudaafa assahmi ninka la yidhaahdo nin wuxuu ahaa cayaar iyo kaftan badan dhexda marka qoladii degdegtay buu kaxeeyey daadna fawqada lahum wuxuu u shiday fi dariiqi waddada naaran dab buu shida wa qaala lahum wuxuu yidhi alasuma weynaan ahayn ma'muuriina kuwa la amray bidaacati ina aniga ay adeecdaan ninkaa amarkiisa qaata ma leed yiri taliyaha saxaabiga taliya ma dhihi karin waa ka sareeyahay amarkayga inaad qaadataan ma leydin amr qaaluu nacam saxaabadu been ma yaqaanaan qaala wuxuu yidhi cazamtu calaykum waxaan idinku go-aanshay cazamtu waa idin dhaarshay calaykum ilaa maa tawaafabtum fii haadihi naar ilaa dabkaana ku wada daadanaysaan dabkaan shiday wada gala ilaa ilaa maa tawaafabtum fii haadihi naar baa ku nagaanaysaan gala buu yidhi dadka aniga haddaa amarkayga qaadanaysaan dabka gala faqaala bacduhum waxay dhaheen maa aslamnaa islaamnimadaba maana islaamin ilaa firaara min annaari naar inaan ka soo cararnay baanba islaamnimada u qaadanay hadda maxaa naar kale u gelinaa diinta oo islaamka waxaan u qaadanay inaan naar ka cararno aadna naar kale aadna tiri gal gala marka maxaaban islaamnimadaba maxaa noo keenay inaan galno waa naarka cararkeed dee haddaan naaraanan ka caranayn naartaas baanba ka baqan annagu intaa markuu yidhi markay dhaheen qaarkood wahama bidaalika dabka inay galaan waxaa hameeyey bacduhum saxaabadu waa dhaganugulya qaar baa yidhi ninkaa amarkiisa aan qaadan dabkan aan dalaq dhahan fa manacahum cabdullahi isaga yidhi galaa u diiday warka isaaga wa qaala wuxuu yidhi kuntu maazixan waa idinla kaftamay waa idinla kaftamayey falamaa dakaruu dalika lirasuul lahi sal l sl nebi maxamed markay u sheegeen qaala wuxuu yidhi laa daacata adeecid ma ahaanin limakhluuqin mid ilaahay abuuray fii macsiyati lkhaaliq allaha khaaliqa wax lagu caasinayo cid ilaahay abuurdhay laguma yeelo wax ilaahay looga fogaanayo taliyaha amray madaxweynaha amray hebel baa amray wax dembi ah hebel dil hebel dhac hebel burbur hebel kadaa waxada waa arrin khatara ma ogta iska gal maaha wixii ilaahay looga fogaanayo cid ilaahay ka looga laga yeelayaa ma jiro laakiin qisadan weliba nebi wuxuu yidhi low dakhaluuha ma akhrajuu minha abadan hadday dabkaa geli lahayn weligood dambe kama bixin iyagaa qofkii isguba weligiis waa isgubnaanaya laakiin ogow cabdulaahigaani waa raggii muhaajiriinta ahaad oo beder tegey oo masarba ku dhintay xilligii sayd cumaan ammaantiisa waxaa ka mid a cumar baa sayd cumar baa ciidan u diray ruom waxaa ku jiray cabdullaahi bin xudaaf meesha haddii la tegey boqorkii reer ruom baa wuxuu yidhi cabdullaahiyow kirishtanka qaado dowladnimadan idaan wax kaa siinaya suu waa diil suu yidhi ninkan hala dalaandolo hala salbiyo haddousan ilam yatanasar haddousan nasraaniyada qaadan hadda dad baaba horey yaaba mar wax kuu magacaaba iska rabi lahaa ay wax ku siiya diin ba aan danaynay haddiiba dunyo ama jagal ku siinayo war dowladdaadana ma rabee wuxuu yidhi anigu gaalnimo geli maayo hal la toogtou yidhi waa lala tegey soo waa ooyey markii la sii waday soo ninkii dowladda xukumaya wuxuu yidhi rudduuhu soo celiye soo celiye liman bakayta war maxaa u ooyday soo yidhi waxaan ta wuxuu isiri midhaa ninku waa noqonaya mar hadduu ooyay dilku ka baqaya ha laga daayey soo yidhi tamanaytu waxaan jeclaysay anna lii mi-ata nafsin boqol nafood inay ii ahaato oo talqaa haadaa filaahi waxa oo kale ilaahay dartii ula kulanto yaa boqol nafood maanta siiyo mid kasta saanoo kale loo galaa boqol nafood wuu la yaabo soo yidhi qabil racsi madaxayga dhunko waa iska kaasii daynayaa soo yidhi wa can jamiici usaara almuslimiin maxaabiista muslimiinta ay haysatoo dhan ma sii daynaysaa aniga keliya madaxaada ku dhukar maayo hadda ay sii daynaysa maxaabiista muslimiinta oo dhan ma sii daynaysaa soo yidhi nacam faqabala ra'su madaxiisoo dhunkad fakhallaa sabiilahum isagii iyo intuu maxaabiis hayey buu ooda ka qaada sayd cumar buu usoo galay faqaama sayd cumar waa kaca waa kacay faqabala ra'su madaxu ka dhunkad nin kastana waxaa ku waajibo yidhi madaxa inuu ka dhunkado cabdullahi bin xudaaf nin kasta madaxa ka dhunkado waxaan ku gaaraynaa kitaab kaloo macaanoo siirah insha allah aan akhrin doono qisadaan iyadoo dheer insha allahu tacaala haddaba fiiri hadda sidaan buu qisada laynoo ku warshay laakiin ogow diintu ha iskuula kaa socoto dhihi jiray sheekh cabdiraxmaan waxa weeye bukhaariga muslimku siday wariyeen waxa weeye ninka amiirka ahaayoo ciidanka loo dhiibay cabdullaahi binu xudaafahan muhaajirka maahayna nin ansaareed buu ahaa ninka madaxda amarka u dhiibeyna nebigaana amarka u dhiibey ninkaanna ma kaftamayne ana alqadaba xamalahu calaa dalika tuu carooday buu yidhi dab shida oo ku daat oo xaabo soo uruusha oo gala saasaas saxiixayn ku taalla deedna nebigu yidhi hadday galaan weligood kama bixin sanadkaasi waa sanadka nebigu gabar la dhihi jiray faatima bintu daxaak uu guursaday markii nebigu u yimid bay fasacaadada bilaahi minhu ilaahay ka maangashay tiri la ilaahay baan kaa maangalay markuu nebiga guriga ugu soo galay kuwaa waxay dhaheen carabiga saas may aqoon baa la yidhi haddaa rabtid inaad sharaf yeelatid markuu nebigu kuu yimaado waxaa dhahdaa acuudu bilaahi minka saa ku dheh markaasay sidii tiri markaasu wuxuu ku yidhi laqad cuudti bicadiimin mid weyn baad magan gashay ilxaqii biahliki reerihiinna qabo afsaxanta ilaahi bayna nebiga ka magan gashay waa la dira ilxaqii hooyada ahayd kinaayaadka dalaaq waaya sanadkaas waxaa dhimatay zaynaba bintu rasuul sala اllah alay slam kow abilcaas baa qabay waa garanaysaan ninkii nebigu yidhi waa nin xididnimo wanaagsan bu ah gabdhaha nebiga gabadha ugu weyn baahay bisha dilxijo sanadkaas wiilkii nebigu ibraahim la dhihi jiray baa la dhalay maariyaa dhashay ogow gabdho badan oo ansaareed baa mid kasta damcday inay nuujiso nebigu midna uma diidayn laakiin gabarhkaas wuxuu isleeyahay nebigu waxa badan uu bixinaya iyo waxaas aad sharaf ku gaadhiday adigu nuuji taasna sidaas bay u dhacday waaye casharka dambeba gaareen meeshaan ugu talagalnay wallahu subxaana wa tacaala aclam sawaab